dhowaan waxaa dalka booqasho ku yimid wafdi ballaaran oo horkacayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed waxaa ku yimid martiqaad uu madaxweynaha soomaaliya u fidiyey inuu soomaaliya soo booqdo oo ziyaarooyinka la isdhaafsado runtiina booqashadaas waxay ahayd booqasho dalka soomaaliya dadka soomaaliya muhim u ah kulan kulan muhiima ayay yeesheen madaxweynahii sarkeen ra-isul wasaaraha sarkeen wasiiradii wasiiradii kale bay arkeen qodobana waa ay ka soo baxeen qodobadii ka soo baxay mowqifka dowladda soomaaliya waxa uu yahay inay ahaayeen qodobo loo baahnaa lana gaaray waqtigii loo baahnaa in la meel mariyo waxaa ugu horreeyay qodobadaasi in la xoojiyo xagga amniga oo haddaba laga wada shaqeeyo oo iskaashi xagga amniga la yeesho in xagga diblomaasiyadda tillaabooyin dheeraad ah la qaado oo wada xiriir xoogan oo macnada la sameeyo oo magaalooyinka waaweyn ama soomaaliya ha noqoto ama etoobiya ha noqotee laga sameeyo matalaad qunsiliyadeed qunsiliyadu waxay fududeeyaan muwaadiniinta dalkaagu markay dalka la tagaan qolada u adeegto oo hay-adihii dowladdu idil matalaysa waaye oo dukumentiska iyo dadaalka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin u meel mariso in marka aysan caasimadaha ku koobnaan ee caasimadaha laga bixiyo oo qofka soomaaliga ahi meesha uu tago haddii uu dalkaasi u baahan yahay oo qunsiliyaed uu fiisaha ka qaato amba howlaha fududayso la helo haddii dalka etoobiya qof soomaaliya uu joogo uu ka adeeganayana magaalooyinka waaweyn magaaladu tagaba inuu ka heli karo qunsuliyad soomaaliyeed oo asaga howlihiisa u fududayso wax culays haddii ay la soo darsaanna wax kala qabato intaasoo idil waxaa sii dhinac socday aragtiyo ku aadan gobolka iyo adduunka oo ay isdhaafsadeen madaxdu arrinka ugu weynaa waxau ahaa arrinka dhaqaalaha markii laga hadlay dhaqaalaha soomaaliya iyo etoobiya inay si xoogan isu kaashadaan oo dhaqaalaha gacan ay iska siiyaan ayaa lagu heshiiyey dhaqaalaha muuqaal badan uu yeelan karay wuxuu yeelan karaa maalgashi wuu yeelan karaa isu socodka oo carabka lagu dhuftay oo maaragtay dadku ay isu socdaan badeecaduhuna ay isu socdaan adduunyada waxaa laga hadlaa had iyo jeeraale in la xoreeyo xoolaha iyo xarakada amba dhaqdhaqaaqa dadka in la xoreeyo qofku markuu meeshuu raba tegi karo meeshuu rabana uu waxgeysan karo meeshuu rabana wax ka soo saari karo waxaa ka dhasho kobac dhaqaale oo macno leh dadka soomaaliduna waa dad firfircoon bariga africa ayaan degannahay koonfur africa qaaradda koonfurteeda markaa tagtid dad tiro leh oo tayo leh oo dalkaa ka dhex muuqdo oo soomaaliya ayaad ugu tegaysaa galbeedkay joogaan bartamahay joogaan bariga africaay ku fidsan yihiin dadkaasi iyaga ah waxay u baahan yihiin in loo abuuro fursado shaqo iyo aagga ay dhaqdhaqaaqayaan aba ay ku dhaqdhaqaaqayaan in loo ballaariyo oo la yidhaahdo dal hebel baa tegi kartiin shuruucdaasaan la gaarnay dal hebel baa tegi kartiin shuruucdaasaan la gaarnay xoolihiinnu waa madmuun la idima dhici karo sharci baa ilaalinayo heshiisyo dowlada ay galeen baa ilaalinayo in la yidhaahdo waxaa la isla soo qaaday oo la isku afkartay amba la isku waafaqay in dekada la sameeyo dekadahaas afar dekadood bay noqonayaan oo ballaaran oo maalgashi loo raadiyo maalgashiga waxaa laga yaabaa dadku markay maqlaan inay u haysaan un labada dowladood inay maalgelinayaan laakiin hay-adaha maalgelinta adduunka iyo dowladaha maalgashado iyo sharikadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka wadamada labada dal ka soo jeeda intuba waxay noqonayaan dad maalgashan karo oo maalgashiga cidkasta u furaya ciddii u aragto in halkaas ay suuragal tahay inay ribix ka hesho marka dekadahaas in la sameeyo dekadaha waxaa hoos socdo jidad waaweyn oo dekadaha ka bilowdo oo badeecadu meeshay ku degto iyo meeshay u socoto isku xidho jidkuna waad ogsoontihiinoo wuxuu lafdhabar u yahay wax kasta oo horumar dhaqaalah wax kasta ayuu ka muhiimsan yahay waddada waddooyinka ay ka muhiimsan yihiin waxaa laga yaabaa marka dad badan inay isweydiiyaan hadda dekadaha dalka samaynayo maxaa keena dal kale inuu shirko kula noqdo markii dekadda la samaynayo waxa ugu horreeyaoo la fiidiyey waxaa waaye dekadaasi dadka ay u adeegayso tiradooda iyo awooddooda wax iibsiga marka markii soomaaliya ay ku kooban tahay oo dekadada soomaaliya wada ay isticmaalaysana waa weji markii etoobiya iyo waddamada kasii gadaaleeyo ay nala wadaagayaan dekadu si kale ah xataa qorshuhu waa kala gedisan yahay baaxaddu waa kala gedisan tahay badeecada loogu talagalaya waa kala gedisan yahay waddada waddada nafsadeeda culayska qaadaysa oo loogu talagalaya way ka gedisan yahay ma garatay marka la dhisayo culayska qaadayaan loogu talagalaya waddooyinka afka loo dhis waa uu kala gedisan yahay marka arrimahaasoo idil ayaa laga hadlay runtii waa arrimo aan isleenahay dadka joogana way anfacaysaa mustaqbalka inay anfacaysaa dadka soomaalida waxay isweydiin karaan xaqayna u leeyihin inay isweydiiyaan maadaama taariikhda oo sooyaalka soomaaliya iyo sida wadamo badan oo darisaba ay colaado iyo xanuuno badan ay jiraan suuragal mataa in si sahal looga gudbo waxaan dhihi karaa marka waa su-aal xaq ah waa su-aal macquul ah waa su-aal imaan karto laakiin heshiis macno leh markii uu la rabo inuu bedelo colaad sooyaal ah waxa ugu horeeya waxay tahay in la abuuro masa maslaxad dhaqaale isdhexgal oo dadka la tuso maslaxaddii dagaalna maslaxad lagama hele maslaxadda ay nabadda ka helayaan waddamadaas inay heshiis ahaadaan inay ka weyn tahay inaanay iskaashan maslaxadda ay ka xaqiijin karaan